waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhowow insha allah waxaan rajaynaynaa in ilaahay kuu fududeeyo xilka loo dhiibay oo runtii xil culus ah waxa weeye magaalada qardho oo ah magaalada dhaqanka mar kasta waxay u heelan tahay inay la shaqayso dowladdeeda sidii ay dowladdu hore ula shaqaysay runtii wax badan bay ka soo qabatay insha allah waxaan rajaynaynaa madaxweynaha cusubna in lasii laba jibaaro oo taageerada inta diintu u ogoshahay oo ay ka shaqayn karaan gabadhii tacliin leh oo reerkooda wax soo baray inaanay degsigii dab ugu noqona ay bulshada u shaqayso iyadoo si sharaf leh oo asturan ugu shaqaynaysa oo maxaa yeele dadkeeda iyo dalkeedaba u shaqaynaysa si daacadana ugu shaqaynaysa waxaan leenahay madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen gabdhaha ha la xusuusto dib ha loo xusuusto anigoo ku hadlaaya afka dhallinyarada waxaan leeyaha hambalyo madaxweynaha cusub ee doctor siciid cabdilaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa axmed karaash waxaan leeyahay dowlad cusub baa dhalatay isbedel weyn baa dhacay aan wada sugaynay marka waxaan dowladda ka codsanaynaa anigoo afka dhallinyarada ku hadlaaya in ay dhallinyarada la shaqayso
waan la shaqaynaynaa waana garab istaagaynaa waana ku faraxsannahay waxaanuna rajaynaynaa inay noqoto dowladdii horumarka gaarsiin lahayd puntland dowladdii hore wax fiican bay qabatay boos bay soo gaarsiisay laga wadi karo oo salaan fiican oo horumarka looga tallaabsan karo ah sidaynu u wanaagsan lahayn saakay dowladda jidha iyo haddii ilahay magarabstaageeda iyo ficilkaynu ku dari lahayn innagaa laydinka doonayo taa waxaan leenahay dadweynahaanu leenahay shaksi kuma koobna madaxweyne kuma koobna wax laydinka sugaayo weeye dowladna innagaa ah xukuumad baa la yahaa iyaga xukuumad baa la yahaa laakiin dowladdu waa dadka shacabkaa wey dadka shacabkaa hadduusan shaqayn shaqadu socon mayso maxay ahayd mudane siciid cabdulaahi deni iyo axmed cilmi cismaan axmed karaash aad baan u soo dhoweyneynaa waana u ducayneynaa runtii dareenkii dadka shacabka reer puntland oo ku salaysnaa boqolkiiba sagaashan la odhan karo waxay aada u jeclaysteen dad daljoog ah oo aan dad qorax joog ah oo aan ahayn dad diyaasbara ah oo dalka si dhibliya aan uga wada warhayn dadku wuxuu aada u jeclaystay in ay helaan ducadooda alla waa u aqbalay
waxaan u hambaliyeynayaa madaxweynaha siciid cabdulaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed cilmi cismaan waa niman aanu aada u naqaan oo rag waaweyn oo odayaal ah waa niman wax badan soo shaqeeyey waa niman shaqo yaqaan waa niman wax ka qaban kara sifnaha puntland ama arrimaheeda ama howlaha aad wax uga qaban kara weeye dowladda xukuumadda siciid cabdulaahi maxamed siciid cabdulaahi deni uu hogaaminayo waan ku faraxsannahay waana sugaynay isbeddelna waa la sugaayey waana la isbedeli jiray si nabadgelyaabaa laisu bedeli jiray si nabadgelyaabay ku dhacday si nabadgelyaha baanu ku soo dhaweynaynaa oo ilaahay hadduu qadaro kula shaqayn doonaa waxaan leenahay adiga iyo golayaashaada iyo golaha baarlamaanka iyo hersil baarlamaanka iyo golihiisa sidoo kale waxaa la rabaa in loo dhibriyo oo tala macquulah oo aan ka turjumayn qof interestigiis sidaa waxaa ina rogay waxaa weeye waa interesti qof leeyahay waxaa la rabaa waxa laga turjumayo cidda talada ula tegeysaa inay noqoto cid ka turjumaysa masaaliixda guud hadday amni tahay hadday horumar tahay hadday waxbarasho tahay hadday caafimaad tahay hadday dhaqaalo tahay dadku waxaa la rabaa inay isku garab taagaan xukuumadda si ay tayo u yeelato waxaa rabaa in laisku garab taago waxyaabaha bobliga ah oo interestiga bobliga in laisku garab taago